sagaashan iyo lix sagaashan iyo toddobo sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sagaal boqol allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
dad badan ayaa shalay gelinkii dambe iskugu soo baxay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ayaa khudbadii jimcada kadib masaajida ka iclaamiyey xukun xadgudiino ah inta aan lagu dhawaaqin xukunka waxaa goobta laga akhriyey muxaadaro bulshada looga digayay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara in zina lagu dhaco xukunka ayaa lagu fuliyey wiil labaatan sano jir ah oo horey aan guur usoo marin waxaana lagu dhuftay boqol karbaash gabadha ziinada ku helinaysay wiil kale karbaashay ayaa fulinta xukunkeeda dib loo dhigay sababo ku aadan ayadoo uur leh wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa laga fuliyaa xuduuda allah markii si rasmi ah looga hirgeliyey shareecada islaamka